iyadoo horraanba loo ogaa waxa uu salka ku hayo duulaanka maraykanka ee soomaaliya madax iyo saraakiil hore oo amerikaan ahna xaqiijiyeen inuu yahay dagaal diimeed ay kaga soo horjeedaan islaamka ayaa haddana waxa uu maamulka cusub ee la wareegay talada maraykanka si cad u sheegay hadafka uu xaqiijinayo duulaankooda soomaaliya wasiirka arrimaha dagaalka ee dowladda maraykanka ninka lagu magacaabo biit hegteth oo ah xagjir ay aad ugu fogaatay cadaawadda islaamka si cadna warbaahinta uga horsheega arrinkaas ayaa isagoo booqasho ku tegay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ay ku leeyihiin dalka jarmalka wuxuu ka shanqariyey xaqiiqooyin ka turjumaya duulaankooda soomaaliya wasiirkan horey wariyaha u ahaan jiray ayaa sheegay in dagaalka ay kaga jiraan soomaaliya iyo guud ahaan bariga afrika uu yahay dagaal ay ku difaacayaan bulshooyinka kirishtanka ah ayna kula jiraan awoodo jihaadiyiin ah waxa uu sheegay inaysan ogoleen in isbeddel xagga maamulka ah uu ka dhaco bariga afrika bulshooyinka kirishtanka ah ee halkaas ku noolna ay taariikh ahaan wajahayaan dhibaatooyin badan balse ay hadda tahay wakhtigii si wada jir looga hortegi lahaa dhibaatooyinkaas sida uu hadalka u dhigay
waa howlgal mudan in la maalgeliyo afrika waxay kaalimaha hore kaga jirtaa dagaalka ay kooxaha islaamiyiinta la gelayaan bulshooyinka masiixiga ah ee cadaadiska kala kulmaya argagixisada kuwaasoo la iska indhatiray muddo aad u dheer
wasiirka dagaalka ee maraykanka wuxuu dhanka kala sheegay inay dib weegis ku samaynayaan joogitaanka soomaaliya iyo habka uu socdo duulaanka ay kaga soo horjeedaan wilaayaadka islaamiga ah waxa uuna wasiirku sheegay in arrintani uu kala tashan doono saraakiisha africom balse ay mudnaanta siinayaan in la fuliyo qorshaha taraamp isagoo tilmaamay in dagaalka soomaaliya ay sii wadi karaan iyadoo aanu dalkaasi joogin hal askari oo amerikaan ah
madaxweyne taraamp wuxuu sheegay inuusan ogolaan doonin in ciidamo amerikaana loo diro adduunka oo dhan innagoo meelo fogfog ka fuli karnaa howlo waxtar leh oo qayb ka ah la dagaalanka argagixisada iyadoo goobta dagaalka aanu askari naga joogin taasi waa midda aan annagu door bidayno laakiin waxaannu dib u eegi doonnaa joogitaanka ciidankeenna ee soomaaliya
dowladda maraykanka ayaa hogaaminaysa duulaan milatari iyo mid siyaasadeed oo lagu soo waday ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed kaasoo lagu doonaya in lagu ciribtiro maamulada wilaayaadka islaamiga ah dadka soomaaliyeedna looga dhiga cilmaaniyiin u arka mabda'a dimuquraadiyadda hanaan nololeed wanaagsan waxaase maraykanku awoodi la-yahay xaqiijinta hadafkan oo u xusul duubaya soddonkii sane ee lasoo dhaafay shacabka soomaaliyeed ee gumaysidiidka ah ayaa tobannaan sano oo xidhiira waxa uu ku jiraa halgan jihaadi ah oo uu ku difaacanayo diinkiisa iyo madax bannaanidiisa waxaana halgankaasi waqti xaadirkan horkacaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wacad ku martay in soomaaliya aan lagu xukumi doonin waxaan islaamnimo ka ahayn dagaalkuna socon doona intaba uu ciidda soomaaliya jooga askari gumaysta ah oo fulinaya ahdaafta xamlada suhyu saliibiyadda ah ay horboodayaan maraykanka iyo yuhuudda